alxamdu lilah aلthanaaء lilah ثuma الصlaaة والsalaam عlى rasuuli اllahi slى اllah عlyh wslm اllahuma akrijna min dulumaati اlwhm wakrimna bnuuri اlfahmi wاftax عlayna bmacrifaة اlcilm xasin akhlaaqna bاlxilmi wsahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaaئina raxmatika ya raxma الraaximiin waa dersiga afartan iyo koowaad qaala الشhaykhu cabdullaahi bn cabdiraxmaan baa fadli alxadrmi الshaafici raximahu اllahu tacaala faslu alcaqiiqatu waxaa caqiiqada la yidhaahdo oo wanqalka ah ilmaha looga walqalo sunnatu waa sunne sunno weeye ilmaha markii timaha loo xiiro neefka la gowraca ayaa caqiiqo la yidhaahdaa caqiiqadaasi waa sunne kaludxiyati wahiya caqiiqadu kaludxiyati udxiyada unbay la midta xagga da-da xagga nooca xagga neefka nabad salaamadiisa ee nabad qabkiisa yaa neefkii lagu udxiyeysanayo kalea lagu walqalku noqonayo waaya meeshii hilib ceeriin udxiyada lasii dhiibayey middan waxba hadda hilib ceerin sii dhiibid iyadu ma laha hilibka tan la macaaniyaa dadka loogu yeeraya xadiid baa odhanaya alghulaamu murtahanun bicaqiiqati ghulaamka wiilka wuxuu u xabisan yahay caqiiqadii laga qali lahaa xadiidka macnihiisa waxaa lagu sheega sida imaamu axmed ku tegey culimo kalena mareen haddaan laga wanqalin laga walqalin lam yashfac fii waalidayhi ama fii waalidiihi waaye in daalka la hoos dhigaaba sii fiican belen waalidiihi sida waalidkao dhan kuwa kore kuwa xagga aabo ka yimid kuwa xagga hooye ka yimid oo u wada shamliyo qofkaani inuu waalidka u shafeeco waxaa ka hortaagan waan laga walqalin maalinka qiyaamada waaya waa sunno mu-akada marka waa sunna mu-akada yaa laga rabaa qofka ilmaha biilayay baa laga rabaa oo nafaqada lagu lahaa ilmaha hadduu xoolo leeyahay xoolihiisa laga qali maayo weligaa xoolihiisa ka qalaya hooyadii waxba iyadu inay ilmihii ka walqasho laguma leh ilaa in aabbuhu waxba waayo mooyaane wa waqtuhaa waqtigeeduna min alwilaadati laga bilaabo wey wilaadada qofkii heli kara umuulidda ilmuhu dhashay ilal buluuqi qaangaar laga gaaray waa dhalid ilaa qaangaar toddobadii beri hore aabbu hadduusan waxba hayn oo muddadii dhinfaaska oo dhan uu dhammaado isagoo waxba aan helin kabacdina xoole helo waaya waxba la amri maayo hadduu intaa dhexdeeda xoole helana waa la amraya ilmihii waaba qaangaar aabbihii iyo waxaas dalabkii ahaa wax ka qala laguma leh uma yacuqu qofku isagaa ka wanqalaya ka walqalaya ka caqiiqeynaya can nafsihi naftiisa isagaa hadduu mar qaan gaaray hawshaa u taa oo la doonayaa inuu isagoo qaan gaaray iska qalo isagu wa ayib xadiid odhanayey caqa can nafsihi nebigu naftiisiiba calayhi salaatu wasalaam oo ka caqiiqeeyey oo ka qalay bacda nubuwa fartan sane ka bacdi nebinimada ka bacdi ti la siiyey kani wuxuu yidhi ibnu xajarkaa soo rarayoo xadiidka noocaasa waa baatilun wain rawaahulbayhaqiyu bayhaqi haba wariyay hadduu rabo marka isla shiikha laftiisa kitaabu qoro fatxuljawaadka irshaadka uu ku sharxay wuxuu ku yidhi juska labaad saddex boqol lixdan iyo labo waddicaau nawowiy imaamu nawowi sheegashada uu sheegtay butlaanahu xadiidkan baadil ahaanshihiisa marduud weeye warkaas warkaa lama qaadan bale huwa xadiidun xasanu maya xadiidku waa xadiid wanaagsan xadiidku waa xadiid wanaagsan ee xadiidku waa baadil in la yidhaahdo maaha imaam nawowi baa yidhi xadiidkan ma jiro oo inuu baadilyahay sheegtay xaggee ku sheegay majmuuca mujaladka sideedaad saddex boqol labaatan iyo saddex alxamdulilah ayib marka bayhaqi haba wariyey waa maxay warinta iyadoo bayhaqi wariyey waxaa lagu xukumay inuu yahay bay uga jeedaa waa qolada baadil ku sheegtay xadiid munkara inuu yahay oo waxaa la yidhi cabdullaahi bin muxarar baa caqiiqada nebiga xadiidka ku saabsan inuu nebigu naftiisa ka caqiiqeeyey xadiidkaasi waa xadiid munkara waaye bayhaqi markuu saas laga soo sheegay qaala cabdurasaaq xadiidkan waxaa looga tegay cabdullaahi binu muxarar cabdullaahi binu muxarar waaba la iska daayey liajli hada alxadiid xadiidkaa wariye awgiis waaya marka waxaa la yidhi xadiidu anas oo sidaas isaguna saas oo kale ah laysa bishay intaa markii halkaa la isdaba dhigay xadiidkii halkaa la geeyey oo halkaasaa loo calaamasi tuxfat ulmuxtaajka juska sagaalaad saddex boqol toddobaatan iyo kow butuxfaha wuxuu yidhi walayse alamru kamaa qaaluuhu fii kulli duruqi duruqda ku soo arooray dhammaan say ka sheegeen maaha waxaa xadiidka wariyey axmed imaam axmed bazaar dabaraani duruq bay ka wariyeen alxaafid اlhaythami oo hal akriya wuxuu yidhi fii axadiha duruqda mid ka mida ina rijaalahu rijaalu صaxiix ragga wariya waa raggii صaxiixa ilaa waaxidan hal nin mooyaane wa huwa iqatun ninkuna waa iqo walidaa qaala fi lfatxi fatxulbaariga wuxuu ku yidhi xaafidka kale ibnu xajarka mada fatxigaani waa fatxuljawaadka walidaa qaala fi lfatxi wuxuu ku yidhi waa ibnu xajar alhaytamiga wadicaau nawowiyi budlaanuhu marduud bale huwa xadiidun xasanu tadaber war tadabero bal fiirfiir meeshaas waa saas fatxuljawaadka mujaladka labaad saddex boqol lixdan iyo labo ayib markii lasoo raaco marka wal afdalu sida fadliga badan fi saabici in la gowraco weeye dabxuhaa fi saabici bay ka dhiganta in la gowraco maalinta toddobaad maalinta toddobaad dhalash dhalidda markii laga soo bilaabo dhalashada maalintii ilmaha la dhalay xisaabta ku jirdhaa kow wey kow ilaa toddoba wad ilmihii dhintay oo aan laga walqalin iyadoo ay suurtagal ahayd iyana waa waxaa sunnaa in laga qalo xataa toddoba beri hadduusan gaarin ilmuhu saqiiray in laga qalo fain lam yadbax hadduusan gowricin fiihi dhexdiisa saabic maalintii toddobaad fa fi raabica cashara maalinta afariyo tobnaad toddoba toddoba ku dar afar iyo toban maalinta toddoba kale ku dar afar iyo toban wa ilaa haddow maalinta afar iyo tobnaad gowric waayo fa fi lxaadi walcishriina toddoba kale kusii dar saddex toddobaad kow iyo labaatan maalinta koob iyo labaatanaad waaya neef ariyaa la gowracaya ku filan ama ha labaabad ama dhadigaad wala- walakmalu sida kaamilnimada badanna shaataani waa laba ari lidakari wiilka laba neefoo arioo s- isku si ah siman baa laga gowracayaa wiilka hal xaba hadduu wiilka ka gowraco sunnihii waa u xasila gabadhana neef wiilkana labo haddii la doonana neef geela baa toddoba subciis toddoba meelood meeshiis ama neef lo ah waayo hadduu doono toddoba meelood meesheed buu neefka loodaa ka soo gadanayaa hashana toddoba meelood meesheed hilibkeed neef ariga u dhigantaa wa an laa yagsira waa inuusan jebin cadmahaa waa inuusan jebin lafteeda bimacnaa lafaheeda wey qofkii qalay iyo kan cunaya midna waa inuusan jejebin lafaha dhuxdhuuxin haddii hataa adiga lagugu yeero iyo hadda kii qalay waa in la aan la jejebin waxaa la tafaa'ulanayaa ilmahan xubnihiisa ilahay inuu nabadgeliyo wa an yatasadaqa waa inuu sadaqeeyo bihi isaga madbuuqan xaal yahay hilibkii neefkii la qalay isagoo la kariyey dadka ugu yeeraya waayo wa bi xulwin wax macaanna waa inuu ku kariyo waxaa lagu karinaya wax macaan si dabeecadda ilmahan u macaanaato wax dhanaan iyo ha u dhoweyn waxyaalaha dhandhanaana wax lagu dhanaaneeyo lagu karin maayo ilma dabeecad dhanaanyaysa noqone walirsaalu akmalu waxaa habboon in cunadii la kariyey masaakiintu meeshay joogaan loogu diro irsaal u dirid iyagii baa loo geey looma yeerin meeshii baa loogu geey sida fiican weeye wa xalqu shacrihi ama shacarihi ilmaha timihiisa in la xiraa sunnaa bacda dabxi neefka gowriciisa dabadeed qofka xaajiga xajka markuu joogo timaha intuu xiirtay ka bacdi soo ma gowrici jirin neefka kanna intii laga xiiray ka bacdi waayo magaciina maalinta toddobaad waa loo bixinaya waana la gowracayaa neefkii watasaduqu waa sunna bizinatihi timahaas wasankooda in la sadaqayso dahaban dahaba uma fidatan haddii dahab la waayana fida ah timihii laga xiray ilmaha miisaankooda oo dahaba ama miisaankooda oo fida ah in la bixiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa amray timihii xuseyn wasankoodii in la sadaqeeyo oo waaye la bixiyo oo fida ah iyadaa markaa fududaatay gabadhii umuulisada ahayd oo ilmaha umuulisayna hilibkiiba wax ku leedah neefkaas dhan adinkiisa weliba jeeni maaha lug lug dhan baa la siinaya aan meelna laga goyn wataxniikuhu waa sunna in loo dhabxanageeyo ilmaha bitamrin timir uma xalwin wax macaan dhabxanaga timir iyo rudab timir kabacdi rudab kabacdi wax macaan inta loo calaliyo ila waa ilmaha darashay baa macaanka afka loo marmarinayo dhabxanaga ilaa wax macaan gudaha ka gelayaan oo ka gaarayaan dabeecadiisu ha wanaagsanaato weyo ha macaanaato qofka weliba dhagxanaga waxa u marinaya ilmuhu markuu dhasho qof saalixa inuu yahay fiican loo geeyo oo waxaa macaan isagu carabka u mariyo iyo dhabxanag wayukrahu waxaa la karaahiyeysay taldiiqu ra'sihi ilmaha dhashay madaxiisa in lagu dharoobo bidami dhiig ilmaha dhashay madaxa in dhiig loo marmariyo maaha waa ficlu ljaahiliyati jaahiliga ficilkiisi wey waay walaa ba'sa dhib ma leh bizacfaraani zacfaraan in loo marmariyo iyo khaluuqa nooca la yihahda iyo laakiin dhiig in loo marmariyo ilmihii waxaas la marmariyo taas ma habboona taa iyadaa ma habboona loo marmarin maayo dhiig waa najaaso waaye dhiigu waa najaaso laakiin zacfaraanka iyo kaa kaloo khaluuqa la yidhaahdo iyo iyo waa fiican yihiin dayib magac fiicanna waa loo bixinaya haddaba fiiri dhiigga maxaa loo diiday waa ficlu ljaahiliyati jaahiliyada ficilkooda wey ayib xaaraan weye lama dhihinoo riwaaya soo aroodhaa la yidhi iyo maya riwaayadu saxiix maaha waa daciif riwaaya saxiixa kamaa fi lmajmuuc ow daciifa kamaa qaalahu gayruhu waay dhiig laysma marmarinayo sida khamro iyo waxxun iyo waxaas aan qofka loo looga ilaalinayo weeye tanna dayib taasna halkaasaa la dhig marka saasaa ilmihii looga qalayaa magaca loogu bixinayaa oo loo maamulayaa ayib fasalkaas intaas baa looga tegayaa waxaa ku xiga faslun fii muxaramaatin waxyaalo la xarimay oo tatacallaqu la xidhiidha ama ku tacalluqaysa bishacri ama bishacri timaha iyo wanax wixii la mid timaha caadiga qofku leeyahay masaa-il la xarimayo timaha iyo wixii la mida la xidhiidha baa laga hadlayaa bishacri iyo wanaxwi timaha iyo wixii la xidhiidha oo waa maxay wax la xidhiira ilkaha iyo xini rag marsaday iyo waxaasoo dhan baa laga hadlayaa wuxuu yidhi wayaxrumu waxaa xaaraama taswiidu shaybi cirada timaha cad in la madoobeeyo timaha cad ee cirada ah in la madoobeeyo ba xaaraan ah xaaraan buu ka cabir xataa qof dumara looma ogolo waay qofka mujaahidka keliya loo ogolyahay jihaad ku jira oo isla gaaladu ha ku moodo qof dhallinyaro ah oo timihiisu madow yihiin yaysa kugu soo degdegayn marka timihii qofku caddaaday oo uu madoobeynaya wey madoobey soo marinayaan taa waa xaaraan timahani waxaa loo diidayaa laba arrimood baa meesha ku jira waa mare horta abuurka ilaahay qofku inuu bedelo lama rabo midda kalena tadliis iyo khayaano iyo khadaaco baa soo geli kara meesha inuu dadkii iskugu muujinayo qof dhalinyaro ah timaha caddaa waa madoobeeyey wuxuu isku muujinayaa oo dumarkii iskugu muujinayaa inuu xoog leeyaho dhalinyaro yahay ama gabadhii waxay isku muujinaysaa inay iyadiina sidoo kale dhalinyaro tahay waaya taa waa loo diidaya taqyiirka iyo doorinta aan sharcigu ogolaynna iyana waa sidoo kale oo shaydaanka wuxuu rabaa dadka inay abuurka ilaahay dooriyaan fala yugayirunna khalq allahi waman yatakid shaydaana waliya min duuni illaahi faqad khasira khusraana mubiina waayo waa baadiyeynayaayo wala udilannahum wala umaniyannahum wala aamurannahum fala yubatikunna aadaana lancaam intaas bay samaynayaan wala aamurannahum fala yugayirunna khalq allah amaraan siinayaa u lii shaydaanku markaasi abuurka ilaahay dadku doorinaya shaydaan ba qofkaas raacay shaydaan qofkii raacay mayaa waman yatakid shaydaana waliya min duuni illaahi faqad khasira khusraana mubiina taasina wataa waaya marka madowgaan la ogolayn doorinta kale wixii aan madowga ahayn waa la ogolyahay waaya jihaad haddii loo rabo madowgana waa la ogolyahay culimada qaar baa karaahiye ka cabiro madhabkeennu isagu karaahiyada xataa waxay ku fasirayaan karaahiyatu taxriim badanaaba inay xaaraantaa arrintu waaya waxay kaloo meesha ciradii la madoobeeyey keenaysaa qofkii cirada aan ku xusuusan lahaa aakhiro iyo inuu weynaaday iyo inuu da- noqday oo ilaahay u toobad keeno dee inuuba arrintii cibradaa keeni lahayd ba iskala dagaalayo oo wixii uuba bedelay oo si kale u muuqdo intaanoo magac oo xiniye loo baxshoyo xiniye madow iyo waxaa iyo kullu waa isku mid wixii madow ah rag iyo dumar marka waa wax hadda aada u badan oo soo siyaaday si siyaada ah xadiid waxaa jira imaam muslim warinayo jaabir bin cabdillahi baa laga warinaya radi allahu canhuma abu quxaafa waa abubakr sidiiq aabihi radi allahu canhu baa wuxuu yimid maalintii maka la furtay isagoo madaxiisu ka haqaamati bayada geedka haqaamada le geed aada u cad ya waraacday kala geed gebigiisuba cad baa madaxiisa moodaa waaye xara caddeey ma jire geed la yidhaahdo geed adugu isagoo dhan madaxiisu aada u cadiya wuxuu yihi nebigu hayiruu haadaa bishayin war waxaan dooriye shay ku dooriye madaxa saan u cad wajtanibu sawaada laakiin madow iska ilaaliye madow iska ilaaliye madow yaan la marin madow yaan la marin ayib arrintaa hadday dhacday oo sidaa nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam amarkaasaa lasiy madow lama kala reebin rag iyo dumar madow madaxa timaha madaxa iyo kuwa garka iyo midna ha madoobeyn xadiid kaloo abu daawuud iyo keyrki warinayaan baa jira yakuunu qowmun yakhdibuuna daadka waa lahoosiga fii aakhiri zamaan waxaa imaan doona aakhiru zamaan qolo ku dharoobaya bisawaadi madow bay ku dhowroobanayaan ismarinayaan كحواصل الحمام روايات بدن بكسو أروري سيدا شمبرها إيا قولي يدا إيا gurigooda iyo meesha laabtooda oo kale inta badan waa madowda kuwa aan madoweyna waa jiraan waa jaryan cala alghaalib baa la dhahaa marka halkaas siday shimbiruhu u madow yihiin laabtaa hore saasoo kale bay u ekeysiinayaan u madoobeynayaan laa ya- yariixuuna raa'ixata aljanna ma urinayaan jannada urteeda qoladaa iyaga rawaahu abu daawuud baa sunankiisa ku wariyey cabdullahi bn cabaas baa laga wariyey qolada marka hadda karaahiyatu taxriim tiri waaba tiriye qolada karaahiye kaliya ka cabday karaahiyadu waa karaahiyatu taxriim waaye haweeneyda hadday ninkeeda fasax uga hesho ama isagoo amrou yidhaahdo timahan cad iska iska bedelo iska madoobee way qaadan kadhaa mujaahidkuna waa qaadan karaa cadowgaa lagu cabsigelinaya zubadkuna beyt noocaasoo kaleo keenaa waxaramuu khidaaba shacrin bisawa waxay xarimeen timaha in lagu dharoobo ama la mariyo madow lirajulin wamra'atin laa liljihaad buu yidhi haweeney iyo nin labadaba waa looma ogola ilaa jihaad mooyaane masalada halkaas ayaa la dhigay waaya waa waslu shacri timaha oo la xiriiriyana iyana waa xaaraan timaha wax timo kalaa lagu xiriirinaya waa wax iska qofku wato oo timo kale uu ku xiriiriyado aan la socono sida hadhow dharkan iskaga bixiyo hadhow iskaga bixinaya halkan saaraya wax ma aha rasmiya waaya taasna waa la diid timaha xiriirintooda wey ayib kuwa najaasa laguma xiriirin karo marna kuwa daahirana sidoo kale gabar aan la qabin iyo mid la qabo aan loo ogolaan binu aadan timihiisna iskuma xiriirin karo waaye wa wa waaye waxaa halkaa ku jira timaha wejiga iyo xaajibyada iyo meelaha korkare laftooda siyaalaha laga dhigdhigayo oo aan sharcigu ogolayn iyana lama ogola waxaa kaloo xaaraana wa tafliiju lasnaani ilkaha in la kala fogfogeeyo fanaxyo loo yeelo ilkihii baa la qorqoraya tafliij ilkihii baa la soofaynaya bal xaquuqaya qurxin darteed washri baa la yidhaahdaa ayib ilka foolxun hadday yihiin ama ilig dheeraada ama ilig ilkihii kale dhan uga baxay dhib ma leh kuwa waa la isticmaa waa la samayn karaa laakiin fanta fanaxyo iyo fanax aan loo yeelin ilaahay u abuuran iyo waxaasu buu qofkaani raadinayaa markaasuu dhuudhuubayaa waa qorqorayaa waa kala fogeynayaa waa xoqayaa waxaas samaynaya waxaa kaloo xaaraana walwashmu waxa washmiga la yidhaahdo isna waa xaaraan isaguna muxuu yahay isaguna waa arrin kaloo ay dadka qaarkii sameeyaan oo la nahiyey waxa waa la is- waa isturturqayaan wasmu waxa weeyaan irbad baa maqaarka lagu mudayaa dhiig baa ka soo baxaya geed baa lagu shubaya meeshii dhig ka soo baxay meeshii waxay noqonaysaa arziraq ama akhdar sida qof halkaas tallaalada iyo nabarada iyo gaashi waxbay isku samaynayaan bargaaray isku samaynayaan koodka wejiga cududda meel ka mid a dhiiggaa markuu yimaado waxaan marka beeshii nijaasa isla noqoto waxaan lagu shubay iyo dhiiggii ka yimid iyo wixii qofkii oo dhanba dahaaradiisa iyo cibaadadiisa weligeed iyo dhibaata keenaysa iyana lama ogola waaya waa la diiday
dhib badan bay leedahay xadiid baa odhanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam bukhaariya muslim baa wariyey ilaahay baa lacnaday midda xiriirisa timaha iyo midda xiriirinta dalabta ya midda waashimada wax turqaysa iyo midda turturuqa dalabta waaya iyo midda timaha qorqorta midda ilkaha qorqordha midda qorqoridda dalabta kuwa kan dheh kala fogfogeeya waxaasoo dhan iyagoo lil xusni qurux uga jeeda gabdhahaas almuqayiraati khalqallahi ilaahay abuurkiisana abuurkiisana doorinaya oo bedelaya waaya kuwaasna halkaasaa la dhig waxaa kaloo xaaraana walxinnaau xinni oo lirajul weeye nin uu ahaaday nin baa xinni marsanaya xinni bilaa xaajatin baahi la-aan sidii raggi gacnaha dumarku gacnaha u marsanayeen buu xinni buu gacnihii iyo wixii marsanaya dan keentay ma jidho daawo mid ka raadinaya ma aha baahi keentay ma jidho bilaa xaaja wey haddii daawo ka gasho waa loo ogolyahy hadda waxaa loogu diiday dumarka isku shabahayaa waaye gacnaha iyo lugahu xini marsaday waaye saasuu sameeyey ilaahay lacnad buu ku riday gabdhaha ragga isku shabaha iyo ragga dumarka isku shabaha abu daawuud iyo keyrkii baa wariyey waaye ragga isdumar dumareeya iyo dumarka isragrageeya iyana waa la lacnad oo dharkii iyo dha socodkii iyo hadalkii iyo in laisku shabaho lama rabo taasina wata muxuu ku xijiyey ya wayukrahu xalqu lixyat garka in la xiiro baa karaahiya waa raggi waaye labada sheekhu waawanoo shaaficiyiinta baa yiri sheekhaanka la yihahdo ibnu rifca bushiyey labada sheekh wuxuu yidhi imaamu shaafici umka wuxuu ku yidhi cala taxriim xaaraamnimou sheegay garka lama xiiri karo zarkashi wuxuu yidhi xuleymi baa saasoo kale iyo qafaal ashaashi baa iyana yidhi adraci wuxuu yidhi yaxrumu xalquhaa jumlatan garkoo dhan oo la xiiraa xaaraan weeye ligayri cilatin bihaa cilad keentay la-aanteed kamaa yafcaluhu qalandariya qaala sheikhuna المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام والشارح يا شيخ الإسلام الزكريا الأنساري يا شارحة وهذا ابن حجر الهيتمي سو تحفاها كل شيء سيدا معتمد كرقاس يا والرملي والخطيب وغيرهم الكراهة والحرام تلقى دايما كراهي واي garkiina halkaasaa looga hadla wallaahu ilaahay baa aclamu ogaal badan waay halkaa marka wuxuu ka qabanayaa wax la yidhaahdo tatima waxa weeye waxaa fiican buu yidhi qofka in loo bixiyo magaca wanaagsan koow magacyada waxaa u fiican cabdullaahi iyo cabdiraxmaan waxaa ugu run badan xaaris in loo baxsho iyo hamaam iyo wixii la mid ah waxaa ugu xun in loo baxsho xarbi iyo mura iyo wixii la mid ah muruhu waa kharaar xarbi waa waa dagaal waxa weeye waa waa colaad waa
waa dagaalku waa colaad wey ama colaad baaba loo baxsho malaha waay
ayib asmaada xunxun ma fiicna in la bedelaana fiican qofkii loo baxsho melikul amlaak iyo shaahin shaah iyo waxaas aqda alqudaat iyo iyana waa xaaraan lalama bixi karo magaca isagu qofku leeyahay ilmihiisa inuusan u bixin baa fiican adiga magacaada inaa ilmahaadin u bixis laga fiican yahay ama magacii hooyada gabadhiina aan loo bixin ayib kunyo qofka waa loo bixin karaa abu fulaan iyo umu fulaan xataa iyagoo aan weli ilmo dhalin ilmaha hadduu ilmo la dhalayna kan u weyn baa kunyada laga dhiganaya abalqaasim in la kunyo laga dhigto lama ogolo qofkii magaciisu maxamed yahay iyo qofkii kaleba waaye fii zamanihi sal ly slm wa bacda nebiga xilligiisa iyo haddaba khilaafyaa jire faasiq iyo qof bidca iyo waxaa kunyo abu fulaan la dhihi maayo iyagii baaba hadda abu fulaankii la wada baxa ilaa fitna in laga cabsado mooyaane ama ama lagu tacriif laysku garan siinayo si kale laguma yaqaan abu fulaan haddaan la dhihin sida hadda abilahab oo kale dee waa wax kale looma yaqaan qofku markuu dhashay dhegta midigtaa baa looga aadaanayaa dhegta bidixdaana waa looga aqimayaa wuxuu ka badbaadayaa dhibaatada umusibiyaanta oo ah attaabicatu min aljinni mid ilmaha raacdo xagga jinka ka socota dhegta midigtaa haddii xataa looga akhriyo suurat likhlaas way fiicanta haddii la akhriyo aayadda ah wa inii uciiduhaa bika naftaan baa hadda nafhaan baa looga jeeda marka hore maryama laga hadlay waduriyatahaa min ashaydaani arajiim way fiicanta acaadana allahu minhu shaydaanka allah naga nabadgeli walaa jacala lanaa walaa jacala lahu calaynaa suldaana ilaahay dushayada saldano iyo amar taaglayn kuma siiya shaydaani waaye sidaa marka ay tahay halkaas cibaadaa ku dhammaatay salaadii soonkii zakadii xajkii halkaasaa la geeyey kitaabkuna waaga hore cibaadadaas buuba ku caanbaxay oo loo yaqaan matniga xadrami baa leh baa fadlihii weeye waaye mar dambe oo halkaas hadda baabul udxiyaan buu ku dhammaatay soo maa mar dambe ayaa waxaa la helay matniga cibaadada maahee beeca oo sheekhii hore uu qoray ibnu xajar baa markaa misna sharxay hadda marka daaruminhaaj iyo daaro kaliya intay soo baxeen matnigii hore oo baafadlaha caanka ku ahay cibaadada ahaabaa waxaa lagu soo daray intii dambeoo la helo sheikhii hore uu qoray deedna ibnu xajar baaba wada sharxay intaas waaye beec ilaa hibuu ku joogay kaas shiikhu gaarsii kitaabka o dhan ma dhammayn ibnu xajar kaanaa sharxay hadda sharxan wuu dhammaystira aan gacanta ku hayno maca beec bu hadda alkal iga bilaabaya ibnu xajar marka muxuu sameeyey matnigaa meeshuu ku dhammaaday hibe inta ka bilaabay buu wuxuu gaarsiiyey faraa-id intaa dambeyaa leh matnan wa sharxanba waxaa leh ibnu xajar haytami matni ilaa sharx isagaa taa qoray laakiin intaan kaloo dhan cibaadaya beec sheikhii horaa leh sharxana ibnu xajar baa leh taasina wata ayib ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala inoo taam yeelay ee wixii ansaxnay waa ilaahay fadligiisa fa min allaahi subxaanahu wa tacaala wixii aan ku gafnayna waa nafteenna iyo shaydaan xaggiis bay ka ahaadeen Ee, waxaan u ducayneynaa insha allahu tacaala sheekhi kitaabka qoray iyo culimadii sharaxday iyo culimadii inoo akhriday Ee, waxaana ku xijin doonaa oo kitaabkan maadaama aan wadnay silsilad ama kutub isku xiran oo fiqhi shaafici ah safiina aan kasoo bilownay ee kitaabka la yidhaahdo abushujaaca oo laga akhrinayo haddii alla idmo kitaabka la yidhaahdo tadhiibka oo adiladiibuu wataa tadhiibku waxa weeyaan abushujaaci oo adiladiisii wata oo waa kitaab isagoo hadda meesha intaan cibaado keliya halkaan inaan ku dhammaynay cibaadadii iyo beecii iyo nikaaxii iyo jaraaxadii iyo faraa'ilkii dhaxalkii iyo wixii oo dhan leh kitaab weynna aan ahayn oo cajo badan marka ilaahay baan umahadinaynaa intii hore ana soo makaniyey maa sha allahu kaana inta dambana ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuuna makaniyo noo sahlo nagana aqbalo qof kasta oo cashar ku gaarana meesha uu casharku ku gaaro baa la doonayaa inuu ka dadaalo oo ka raacdo oo ku camal falo oo kasoo duceeyo diintu waa duco iyo magaranaysa isku xirnaan iyo dadkii kutubta qoray kuwa akrinaya kuwii noo akriyey laisku kaalmayso laiskugu duceeyo qof kasta oo ilaahay gaarsiiyana allah ku anfaco inta jalsada iyo xalqada intaas usoo soconaysay rag iyo dumar oo tilaabooyinka usoo qaadayana ilaahay dambi dhaaf oga dhigo cilmi naafacna allah inoo ka wada dhigo kuwo kaloo badan iyo kutub kaloo badanna ilaahayna makaniyo إلهنا هناك أقبل سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته